الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد باب إخفاء التشهد التحيات كقرنتي سوبابي لو قد شيرينا كرلو أخرين oo qur-aanka iyo adkaarta salaada dhexdeeda lagu akhriyo meelaha qaarkood iyo waqtiyada qaarkood waa jahriya kor baa loo qaadaa waxyaabaha qaarkood sida isticaadada iyo ducaaul istiftaax tashahudka hoos baa loo akhriyaa can cabdillaahi bni mascuud qaala wuxuu uhi min asunna sunnaha waxaa ka mid ah an yukfiya atashahud inuu qariyo hoos u dhigo ataxiyaadka qofka tukanaya asxaabigu hadduu idhaahdo min asunnatina sunno kale ma jire sunnaha rasuulka un weeye sala allahu calayhi wasalam xadiidkuna marfuuc buu noqonayaa markaa qofka ataxiyaadka sida faatixada kor u akhriya waa qaldan yahay salaaddu way ka buraysaa lama odhan karo laakiin yukhaalifu sunna sunii buu khilaafaya baabulishaarati fi tashahud ataxiyaadka farta la fiiqaa la sheegi can caliy bni cabdiraxmaan ilmucaawi qaala ra'aanii cabdullaahi bnu cumar asxaabigaasa ay arkay buu uhi wa ana acbathu anoo ku ciyaaraya bilxasa fi salaa salaada dhexdeedan quruurux ku ciyaaraya falama insarafa nahaani markuu salaadii ka baxay buu uhi waar iska daa quruuruxan aad ku ciyaaraysa salaada dhexdeeda wa qaala wuxuu cabdilaahi igu yidhi isnac waxaad samaysaa kamaa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yasnac siduu nebi moxamed samayn jiray samee fa qultu waxaan ku idhi anoo ibnu cumar su-aalaya wa kayfa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yasnac sidee buu nebigu samayn jiray qaala wuxuu uhi kaana idaa jalasa fi salaa markuu salaada dhexdeeda fadhiisto wadaca kafahu lyumna calaa fakhidihi lyumna gacantiisa midig wuxuu saarayaa bowdadiisa midig wa qabada asaabicahu kullaha farahoo dhanna wuu wada laabaya wa ashaara wuxuu fiiqayaa un biusbuucihi fartiisa allatii tali libhaam ee suulka la xidhiidha oo dee kuwanuu taxliiqa ku sameeyu isku qabtay lafdigoodu ee suulka iyo fardhaxadu dee iyana way laaban yihiin wawadaca kafahu lyusraa gacantiisa bidixna wuxuu saarayaa calaa fakidihi lyusraa jilibkiisa ama bowdadiisa aan idhaahno bidix iyada waa la kala fidinayaa gacanta bidixa ma laabna marka intanaad ciyaaraysa aadaabtaa ku fadhi buu leeyahy oo gacanna waxaad saartaa midigtana midigta saar bowdada midigta bidixdana waxaad saartaa bowdada bidixda fartaana fiiq idan markaa waxay u badan yihiin riwaayaadka saxiixa in la fiiqayo on la dhaqaajinaynin riwaayada sheegaysa kaana laa yuxarikuhaa ma dhaqaajin jirin waa daciifa riwaayada sheegaysa kaana yuxarikuhaa inuu dhaqaajin jirayna waa la isku khilaafay oo qaryaha qaarkood baa daciif ku sheegay laakiin sida raajixa waxa weeye inay derajadeedu xasan gaadhsiisan tahay laakiin riwaayaadka saxiixii fiiqid keliya oo bilaa taxriigay sheegaya can cabdillaahi bni zubayr qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu ahaa buu yidhi idaa qacada fi salaa salaada dhexdeeda marka uu fadhiisto jacala qadamahu lyusraa lugtiisa bidix wuxuu yeelayaa taxta fakidihi lyumna bowdadiisa midig buu hoos gelinayaa wasaaqihi iyo dhudhunkiisa oo lugtii dee markaad hore u dhaqaajiso dhudhunkii midig iyo bowdadii midig bay hoos gelaysa waa farasha waxa uu goglayaa qadamahu alyumna lugtiisa midigna waa goglayaa waa laga yaabaa un fii bacdi alaxwaal xaaladaha qaarkood inay tahay dee inuu taagayo lugta midig baynu soo marnay wa wadaca yadahu lyusraa gacantiisa bidix wuxuu saarayaa calaa rugbatihi lyusraa jilibka bidix bay riwaayadana sheegtay riwaayada horena bowdada waana isku dhow yihin oo bowdada iyo jilibkii dee afkii bay isku hayaan marka halkay iska galaan unbuu saarayaa wawadaca yadahu lyumna calaa fakidihi lyusra calaa fakidihi lyumna midigtana wuxuu saarayaa bowdada midigta wa ashaara biusbucih fartiisa ayuu fiiqaya wa araana cabdulwaaxid ruwaadda ninka ka mid ahee cabdulwaaxid la yidhaha wuxuuna tusiiyey sida loo fiiqayo wa ashaara bisabaaba wuxuu fiiqayo un farta murdisada la yidhaahdo can cabdilaahi bni zubayr waa daayartii asxaabta madiinuu ku dhashayba markii loo hijrooday sanadii koobaad ama labaad ra'a anabiya sala allahu calayhi wasalama yadcuu kadalik nebiga ayuu arkay isagoo ducaysanaya oo ducadaasii waxa weeye farta markuu qofku fiiqayo de ataxiyaadkiibuu ku jiraayoo ducooyinkiibuu wadaa imaa ducaau hanaa'i wa imaa ducaau lmas'ala ama waa ducaa ammaani ku jirta ama masala ku jirta iyo baryo wayataxaamalu nebiy nebigu waxa uu cuskanayaa calaa biyadihi lyusra gacantiisa midix gacantiisa bidix calaa fakidihi lyusra oo saaran bawdadiisa midig tan wuu fiiqay tanna wuxuu ku yaro cuskaday iyada oo saaran bawdada ayuu saa u cuskaday yataxaamal culaysku taa yaro saaray dee dabcan waanay hooseysaa marka taasina wax dhiba ma laha inuu yaro cuskado qofkii kollayba kol haddii dhinacaasi hooseeyo markaa xigmadaha looga jeedo fiiqiduna waa duco waa towxiid ilaahay la waxidayo sida xadiidkan soo socdaba can cabdillaahi bni zubayr bi hada alxadiidi qaal ibnu zubayr wuxuu ku daray laa yujaawizu bashara arag laa yujaawizu basaruhu aragga nebigu ma dhaafaynin ishaaratahu fiiqidiisa riwaayadana waxay ku caddaysay shay kale oo riwaayada kale ka kororsanoo in marka uu fiiqayo fartuu eegaya marka waa saddex arrimood afar arrimood farihiioo la laabay murdisadii midigtoo la fiiqay iyadoo nebigu duco uga jeedo iyadoo markuu fiiqayana iyada uu eegayo qalbigii iyo qowlkii iyo ficilku si ay wada socdaan laa ilaaha ila allah wuxuu eegayaa markaa farti ilaahay waa keli weeye ku dhawaaqoo aaminaya oo muujiyay marka xikmadaha loo fiiqayu qayb ka mida ka jawaabeen labadan xadiid yadcuu kadalika laa yujaawizu basaruhu ishaarata waa xikmadaha loo fiiqayo in lagu ducaysanayo iyo in ilaahay lagu waxidayo towxiidka alle lagu muujinayo baabu karaahiyati اlictimaad cuskashaa la karaahiyeystay cala alyadi fi salaa gacanta inaad cuskato salaada markaad ku jirto waa la diiday sida loo cuskanayana waynu arkay can ibni cumara qaala nahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku wuxuu diiday bi hada alxadiid qaala axmed ibnu xambal axmed oo ruwaadda ka midii waxau ihi an yajlisa arajulu buu diiday inuu ninku fadhiisto fi salaa salaada dhexdeeda inuu fadhiisto wa huwa isaga oo muctamidun calaa yadi gacantiisa cuskanaya wa fii lafdin erey kalena wuxuu ahaa nahaa nebigu wuxuu diiday an yactamida an yactamida arajulu calaa yadihi fi salaa sidaasay u kala rogtay riwaayadaas waa isku macnoon wa fii lafdin erey kaloo isna saxiixi waxau leeyahy nahaa an yusalliya arajulu ninku inuu tukadaa buu diiday gabadhiina waa la mide wa huwa muctamidun calaa yadi isagoo gacantiisa cuskanaya wadakarahu waxa uu ku sheegay fii baabi rafci min asujuud marka sujuudda laga soo toosayo ayuu raaciyey marka sujuudda laga soo toosayo yuu gacanta cuskanin wa fii lafdin waxa uu ahaa wanahaa wuxuu diiday an yactamida arajulu calaa yadayhi labadiisa gacmood inuu cuskaduu diiday idaa nahada fi salaa markuu salaada ka kacayo xadiidku waa saxiix wuxuu ku uhi ila lafdu alakhiir fa innahu munkar lafdigan u dambeeyaa munkar ehe sheegaya markuu qofku sii kacayo inuu gacmaha cuskado waa la diiday kaasi waa munkar ka saxiixa ay waxa weeye inta hore oo ah inuu qofku salaada dhexdeeda gacanta cuskadaa la diiday marka cuskashadaasi waxay ku fasireen markuu qofku ataxiyaadka u fadhiyo sida axaadiidta soo socota ay fasirayso weeye sida aynu soo aragnay waa in bawdyaha iyo jilbaha la saaraa gacmihii laakiin ka waran hadduu qofku dhinacyada iska dhigo ama dhinacaaba uu isu qalloociyuu sidaa ugu tankiigsaday ninkii ataxiyaadsanayda gacantiibuu cuskado xaggaasu isu qalloociyey xadiidkan dambea fasiraya can ismaaciil ibni umayata qaala sa'altu naafica nin baan naafici waxaan weydiiyey can irajuli nin ka waran baan ku yihi naaficow mowla bni cumar wey ninkaasoo yusallii tukanaya wa huwa mushabbikun yadayhi labadiisa gacmood bu saa isu dhex geliyey qaala wuxuu yihi naafic qaala bnu cumar ibnu cumar wuxuu yidhi tilka taasi salaatu lmaqduubi calayhim kuwa loo cadhooday ee yuhuudda ah tukashadooda weeye markay tukanayaan bay laabta ma saaraane safara isu dhexgeliyaane ka dah isaguna dee xadiidku waa afarku waa lahu xukmu rafci oo dee ibnu cumar iskama dhambalanayo inuu nebigun ka maqlayba wagti can ibni cumara annahu ra'aa rajula nin buu arkay yatakiu calaa yadihi lyusraa gacantiisa bidix cuskanaya wa huwa qaacidun fi salaa salaadiina wuu fadhiyaa siduu u cuskaday saaqidan wuxuu leexiyey calaa shiqihi اlaysar dhinaciisa bidixda dhinaca bidixda intu saa isu qalloociyey gacantuu jilibka saari laaba dhulku ku qabsadayba ninkii ataxiyaadsanayay faqaala lahu wuxuu ku yidhi laa tajlis haakada war sidan ha u fadhiisanin faina haakadaa sidan oo kale yejlisu waxa u fadhiista aladiina yucadabuun kuwa la cadaabayo ama aakhiro ku cadaaban ama adduunyadan usii diyaarsan cadaabka waa fadhi foolxumo leh oo qofkii marka uu ataxiyaadkii u fadhiyo hadduu gacantii dhinaca bidixda dhulka geeyo ama dhabarkaba sidaa isu leexiyo oo dhabarkaba usii leexiyo calaancasha saa usii cuskado waa kuwa manhiga ahe la diiday laba arrimood laakiin midna ma aha inuu qofku marka uu gacanta bidix boodada ku hayo yaro cuskado oo taa horeynuu soo marno yataxaamal annabiyu biyadihi lyusra calaa fakidihi lyumna calaa fakidi lyusra cabdillaahi bn busubayr baa soo sheegay markuu nebigu ataxiyaadsanaya gacanta bidix inuu jilib ku cuskanayay taas kuma jirto tu labaadna kuma jirtooo marka lasii kacayo sujuudda laga kacayo in gacmaha la cuskado taasina kuma jirto riwaayada hore ee diidee lafi lafdin ku sugnaydna iyadu waa munkara riwaayadka saxiixii waxay tilmaamayaan inuu nebigu markuu sii kacayo gacmaha cuskan jiray sida awrkana ha u fadhiisanine gacmaha dhiga marka hore waa kii lahaa marka gacmaha la hordhigayaa marka la kacayana la cuskanaya marka labadaa arrimoodba meesha way ka baxeen ta la diidayna waxa weeye qofkii aadaab u fadhihi lahaa ee gacmaha saari lahaa bawdyaha iyo jilbaha ayaa dhulku iska dhigaya taas wey oo waxaa halkan lagu yidhi an yajlisa arajulu fi salaati wa huwa muctamidun calaa yadi gacantiisu cuskanaya halkaa horena wadaca yadahu calaa fakidih bawdya ma saarayo bawdada ma cuskanaya dhulku ku cuskanaya wey markay sidaa usoo dhammaatay salaadii fadhigii ataxiyaadka iyo ataxiyaadkii salligii nebiga ducadii ka dambaysay aadaabtii fadhiga ma hadhin wax kaloon ahayn in salaadii laga baxo ila salaadii waxay ka bilaabmaysay altakbiir miftaaxu salaati dahuur wa taxriimuha altakbiir wa taxliiluha atasliim baynu maraynaa halkii lagu xalaaloobaye lagaga baxayo assalaamu calaykum tiya iyo kayfiyada loo salaamo naqsanayo iyo waxa la odhanayo ficilka iyo qowlka nebiga laga dhaxlay calayhi الsalaatu wasalaam can cabdillaahi ana nabi ibnu mascuudin wey haddii la idlaaqo oon ibnu fulaan la odhan can cabdillaahi ana nabiya salى اllahu عalayhi wasalama kana yusallimu can yamiinihi wa can shimaalih wuxuu u salaamo naqsan jiray midigtiisa iyo bidixdiisa xataa yuraa jeeroo la arko bayaadu khadih dhabankiisa cadaankiisa wayaquulu bay ka dhiganta wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah saasuu odhanaya nabadgelya dushiina ha ahaata iyo naxariisi ayuu laba jeer ku celinaya khalqiga xaggaa ka xiga ee kuwa la tukanaya iyo jin iyo insi iyo malaa'igba intii muslimiina leh iyo kuwa xaggaa ka xigada can waail qaala wuxu uhi sallaytu maca anabiyi salى اllahu عalayhi wasalama fakana yusallimu can yamiinih midigtuu ka salaamo naqsan jiray assalaamu calaykum waraxmat اllahi wabarakaatu wa can shimaalihina wuxuu odhanayaa assalaamu calaykum waraxmat اllah muslim baana wariyey iyo kanaynu haynaaba ziyaadaday ku dartayna waxa weeye midigta in wabarakaatuhu lagu darayo iyana waa siiqo iyo habudhawaaq jiro weeye waxa kale oo aynu soo aragnay salaada habeenkii oo kale inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam mar keliya assalaamu calaykum odhanayo xagga qiblada oo haddii mar keliya uu odhanayo taa qiblada unbuu odhanaya in yar buu dhabanka midigu yara duwayay laakiin wajahadiisa oo ujeeda qiblada ayuunbu hal mar assalaamu calaykum odhanaya waxay culimmadu ka faa'iidaysteen halkaa mid qurin inay waajib tahay oo ta u horaysa ah ta bidixduna sunnayaashay ku jirtaa salaamo naqsiga midigtuna arkaantu ku jira haddii mid keliya lagu gaabinayana qibladunbaa loo jeedi haddii laba laga dhigayana waa midig iyo bidix waxaa xadiidku inoo faa'iideynayaa kale riwaayadaasi meesha way ka maqan tahaye macnaha si loo jamciyo aynu u keenaynaa waxaa xadiidka laga faa'iidayaa oo kale qofku de haddaanay qoortiisu xidhnayn inuu qoorta si wanaagsan xaggaa ugu jeedinayo dadka kaa dambeeya markay dhabankaaga arkayaan si quman baad u eegtay weeye dhinaca ah markaasunbaa dhabankaaga la arkaraya can jaabir bni samura qaala kunaa sallaynaa khalfa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam kunaa idaa sallaynaa khalfa rasuuli illah markaanu nebiga ku daba tukanno fasallama axadunaa midkaya uu salaamo naqsado waa berigii hore ashaara biyadihi gacantiisa waxa uu fiiqayay min can yamiinihi dhinaca midigta wa min can yasaarihi iyo dhinac jihada bidixda jihada bidixda agaasuu gacantaa u ishaarayaa assalaamu calaykum kan kalena assalaamu calaykum sida soomaalideennuba marka ay qoortiiyo waxay israaciyeen caamadu iyo gacmaha assalaamu calaykum ayay dhahdaan labada gacmoodna saasu u jugeeyaa kor u qaadaa madaxana saasay u foorayaan innaga marka annaga lafdiga iyagayna soo martay weeyo midigtana saasaanu yaro odhan jirnay bidixdana sidaa oo min iyo can hadday isgaleen cantuunbaa markaa macno ismi yeelanaysooo dee mar haddii iyada la jaray oo majruur ay noqotay bimacnaa jihati weeye min jihati yamiini min jihati alyamiin wa min jihati alyasaar qofku midigtiisa iyo bidixiisu gacmaa u kala duwaya falamaa sallaa markuu nebigu tukaday qaala wuxuu yidhi maa baalu axadikum midkiin waa maxay arrinkiisu yuumiu biyadi gacantiisu ishaaraya xaggaasuu u duwaya aw maa yuumi yuumi weliba hamse loo yeelaa fiicane yarmina way jirtaa labada riwaayaba shuraaxdu way sheegayaan yuumiu wuu binacana gacantiisu xaggaa u ishaaraya ama yarmi gacantu xaggaa u tuuraya waa gacan saydh bayndhaa gacantu saydhay hebel gacmuhu saydhaa macnaha xaggaasu u saydhay marna maxaa gacanta xaggaa ugu saydhaysaa marna xaggaa ugu saydhaysaa ishaaro haddii la idhaha yuumiuna waa awma waa ishaara kaannahaa waxaa la moodaa gacmihiina adnaabu khaylin shumsi fardo layliya dabadood bal faras layliya oo isba firdhanaya dabadiisa ka sii war dabada geel iyo dabada faraskii had iyo jeer isma taagto saasay u saydhmaysa hadduu yahay mid firdhabahoo layliya oo aan carbisnaynna ka sii daran dabadiisu saasay u dhaqaaqaysa xoolaha ka markaas kadeedan aan hayinka ahayn waxaa la yidhaahdaa layli baa la yidhaha iyo toojo iyo dadkana qalqaali baa la yidhaha labadaba laakiin af carabiga waa shums dadka iyo xoolahaba shumsi waa lagu sifeeya qofka qalqaaliga ah iyo neefka neefka layliga ah labadaba shumsi baa la yidhaha bay qolada luqadu inamaa yakfi axadakum midkiin waxa ku filan aw alaa yakfi axadakum miyaanu midkiin ku filayn an yaquula haakadaa inuu sidaa ishaaro an yaquula qowlkuna waa bimacnaa ishaaro an yushiira haakada wa ashaara biusbucih fartiisa ayuu nebigu ishaaray calayhi salaatu wasalaam manaa fartunbaad ishaaraysa ila waxaynu ku jirnaa baabu salaam fartunbuu ishaarayaa qofku waxaad fiiqaysa keliya waa farta yusallimu calaa akhiihi walaalkiibuu salaamayaa min can yamiinih min jihati yamiini xagga midigta wa min can shimaalih min jihati shimaalih walaalkaasina waa mufradun mudaafun yacumuyo waa walaaloo dhan walaalaha xaggaa ka xiga islaamka ah balaa'ig iyo mu'miniin kaleba iyo kuwa bidaxa marka xikmaddu waxay noo sheegtay ee salaamta xikmadaha looga jeeda inay ka mid tahay in lagu salaamayo dadka walaalaha ah salaadiina waa lagaga baxayaa waxaana lagu salaamayaa dadkii hareeraha ka xigay ee iimaanka kuula walaalahaa riwaayo kale waxay ahayd can jaabir bi hada alxadiidi qaala amaa yakfi axadakum aw axadahum midkiin miyaanu ku filayn ama asxaabta midkood an yadaca yadahu calaa fakhidi inuu gacantiisa bowdada saaro uma yusallima calaa akhiihi min can yamiinihi wa min can shimaalihi midigtiiyo bidixda ka xiga marka haakadaadii riwaayo waxay leedahay ashaara biusbuucihi riwaayana an yadaca yadahu calaa fakhidi marka labadiiba isku dar waxa weeye miyaanay midkiin ku fillayn intuu gacanta saaro bowdada inuu farta un fiiqo labadaas riwaaya la ysu geynaya tu tuu ogolaya nebigu waxa weeye taa aynu inta horeba axaadiidta kusoo arkayno oo ah in gacantii midigta la saaro bowdada midig fartana la fiiqo ta la diidan yahayna waxa weeye in madax iyo gacmaha aad sidaa u dhaqdhaqaajiso can jaabir bni samurata qaala dakhala calayna rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigaa noo soo galay wannaasu raaficuu aydiihim fi salaa dadkuna markay salaada ku jiraan gacmahooday kor u qaadayaan raaficuu aydiihim fi salaa oo dee sida muuqanaysa marna way dhaqaajin jireen marna korbaaba loo qaadayaaba sida samica allahu la yidhaahdo kale ayay kor u qaadayaan fa qaala wuxu uhi maa lii araakum maxaa iigu dhacay ee aan idiin arkayaa raaficii aydiikum gacmihiina idinka oo kor u qaadaya kaannahaa waxaa la moodaa adnaabu khaylin shumsin fardo firgada ama aan nidhaahna ee layliya dabadooda danabun adnaab waa dabooyinka uskunuu fi salaa salaada dhexdeeda xasiloonaada marka waxaa qalada inay u daliishadaan bay leeyihiin culimada qaarkood baa waxay u daliishadeen maa lii araakum raaficii aydiikum maxaan idiin arkayaa ee gacmihiina kor ugu taagaysa waxay u daliishadeen afartii meelood ee gacmaha kor loo qaadaya kolka la xidhanayo rukuucda ictidaalka afartii gacmaha kor loo qaadaya baa looga jeedaabay dhaah marka gacanba kor loo qaadi maayo afartii meeloodna xataa ayay ku fasireen laakiin qowlkaasi waa daciifo istidlaalkaasina waa fii hayri maxili fii hayri maxalli meeshiisii meelaan ahayn weeye ta looga jeedaana waa tan marka salaamta laga baxaya ila riwaayadku iyagaa isfasiraye ayaa gacmo dhaqaajintaa uu nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam marka hadiga rasuulku waa sidaasoo wixii uu nebigu yeelay ama farun baa la yeelaya baabu takbiiri bacda asalaa salaaddii waynu dhammaynay waxaa loo galay marka aladkaar bal tartiibtu u wadee macnaha waa adiladii fiqiga oo mubawada oo baabaysan daliiladii fiqiga oo baabaysan oo halkii bilowgii laga qaaday sunne fara la isbarbar wado sidaa tartiibtaa u soconaya marka salaaddii kolka ay dhammaato maxaa ku xiga adkaartii salaada ka dambaynaysay ayaa qaar ka mida halkan laguu sheegaya baabu takbiiri bacda salaa salaada markii laga baxay kadib allahu akbar baa kor loo qaadi kara allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira adkaartaasoo takbiirtu u horeyso can ibni cabaasin qaala wuxuu uhi kaana yuclamu waxaa lagu ogaan jiray inqidaa'u salaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam salaadii rasuulku inay dhammaatay bitakbiir allahu akbartaa la qaadayo allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira wasubxaana allahi bukrata waasiila intaasa hal mar kor loo odhanaya marka waxaa la garanaya salaaddii inay dhammaatay can macbad mawla bni cabaas ana bna cabaasin ahbarah ibna cabaas baa wuxuu u sheegay ana rafca asawti lidikr dikriga ilaahay oo codka kor loogu qaado xiina waktigii yansarifu nnaasu dadku ay ka baxaan min almaktuubati faralka kaana wuxuu ahaa dikrigaa kor loo qaadayaa kaana daalika dikrigaasi waxa uu ahaa calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wakhtigii nebigu jiray وأن ابن عباس قال ابن عباس نوحو يدي كنت أعلم وحانها مدقرته إذا انصرفوا مركي صلاة كبحان بذلك الذكر قاسان كقران شري وأسمعه وانا مغلي شري ويساقوا حقو شرعه دو يريه إلا قانقار بما هين الصدحية تبان شربو مركو نبي قدنتي سندي كوبية تبنا مركو نبي قدنتي صدحية تبان شربوها marka sanadihii horeo dhan dee intii aanu soo hijroonin wax yar buu ahaa markuu soo hijrooday baan le wax yar buu ahaa ibnu cabaas radia allahu canhu marka laga yaabaa dee maadaamuu sabi yahay mararka qaarkood inuu jamaca ka maqnaan jiray ama hawlaba yeelanayay marka iyagoo salaadii ka baxay baan anigu garan jiray buuhi in laga baxay salaadii dikrigaa kor loo qaadayo imaamu nawowi raximahu llah waxa uu soo naqilayaa itifaaq marka waxa uu leeyahay a'immatu alfuqahaa waljumhuur waxa ay isla waafaqeen ijmaac mu odhana itifaaq buu yidhi waa yar kala sokeeyaane dikriga bacda salaad dhammaantii inuu sir yahay ayay isla waafaqsan yihiin adkaartaasi in hoos loo akhriyayo oo qof walibana dee gaarkiisa u akhriyayo taasi waa itifaaq buu marka waxay ku fasireen beryihii hore inay ti waktigii horey ku fasireen ee tacliiminta dadka looga jeeduu nebigu tacliiminaya calayhi salaatu wasalaam si kastaba haatee xataa haddii aan taa lagu qaydin laftigeeda dee waa taqdiirta un duco markaa imaamku uu duceeyey iyo waxyaabo kale ma ahe waxa weeyaan waa takbiirta hal mar kor loo qaadayo intaasunbaa waarida adkaartii kale laakiin qofku akhriyayey dee wax badan oo ka mid a waynu soo aragnay horaanaynu usoo marnay kutubaha kale qofku akhriyaya ee ay ka mid ahaan aada kursida iyo labada qulacuudu iyo qulhuwallaha iyo istikfaarta iyo tasbiix tasbiixdii iyo takbiirtii iyo xamdi intaasoo dhan halkeedii baad ku haysa waxa aadaabtii bacda salaa intii salaadii laga baxay kadib sunnaha iyo faralka markaad faralkii tukateed sunno doonaysa inaad tukato aadaabta kula gudban baa laguu sheegi ajrigaaguna ku badanayo baabun fi rajul waa ninkii yatadawacu fii makaani meeshiisii buu ku tukanayaa aladii sallaa fiihi lmaktuuba salaada faralkaa uu ku tukaday macnaha markaa waxaa la odhan doonaa baabun fi rajuli nin ayuu u baab yahay qofkaasoo yatadawacu fii makaanihi aladii sallaa fiihi lmaktuuba ku tukanaya meeshuu faralka ku tukaday sunnihii ku tukanaya maa xukmuhu ayaa la odhan xukunkiisu waa maxay qofku halkii uu faralka ku tukadun hadduu sunnihiina ku tukado xukumkiisu ma saxbaa ise ma aha xadiidkaa jawaabta bixin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau ihi ayacjizu axadukum mid midkiin miyuu ka daalayaa dadyahow ama ka wahsanaya an yataqadama aw yata'ahara inuu horu dhaqaaqo ama dib u dhaqaaqo aw can yamiinihi ama midigtiisa uu u dhaqaaqo aw can shimaalihi ama bidixdiisa wazaada fii riwaayati riwaayo kale waxa uu kordhiyey fi salaati salaadii yacni fi subxati ay fi sunna fi naafila fi raatiba fi subxati subxadaas waa sunnihii markuu salaadii sunnahay tukanayo midki faralkii uu tukado qofku midkiin miyuu ka wahsanaya dee yuu ka wahsanin inuu afarta dhanna mid u dhaqaaqo ama hore u yaro dhaqaaq ama dib u yaro dhaqaaq ama bidix ama midig kol haddaad faradkii tukatay sunnaha halkii un ha ku tukanin ilaa waxa kuu badanaya markhaatigii dhulka ilaahay baa wuxu uhi yowmaidin tuxadidu akhbaaraha biana rabbaka awxaa laha ilaahay baa ku buuxiyey oo u waaxyooday oo dhulkii xafidsiiyey oo dhulku waa markhaati bani salima diyaarakum tugtab aahaarukum reer banu salimow raadkiinaa la qorayaabuu nebigu inta khayrka u socotaan marka aadaabtii sidaas weeye xadiidkuna markaa waxa uu caddeeyey waxa weeye faralka halkii lagu tukaday inaan sunnaha lagu tukanayn ma sheegin sunne haddaad ku tukatay inaad ka tegayso iyo inaad halkii kasii wadayso un marka maadaama faralkii un la sheegay dee waxay noqonaysaa in sunnihii la yskaga wadi karo markay salaadii sidaa inoogu dhammaatay waxaa dhinac kale laga eegayaa salaadii mararka qaarkood sidii loogu talagalay udhici kartaa mararka qaarkoodna waxbaa ka naafan kara ama khalal baa iman kara iyo bani aadan baynu nahaye dhacdhac iyo dhinaansho ayaa ku iman kara salaadii sidee loo xallinayaa ilaa qofkii bani aadamka ahaa waa kaa nebiguba nisyaanku uu ku dhacay ama nidhaahne sahwigu ayaa ku dhacay isaga laftiisaana tilmaamay sahwiga iyo is-ilowsiiska iyo gafkinu iyo dabeicadda basharka oo anigu bashar baan ahay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam macnaha ila yaabina malag ma ihiyo cid kale toone bashar baana idan markaa waa baabkii sahwiga sidii loo xallin lahaa ayaa la sheegi doonaa sahwigu salaada meel walba inuu dhici karo xidhashada ilaa dhammaadka sahwi khalkhalka kaa dhacaa la yidhahdaa salaada dhexdeeda marka la xidhay ilaa intaan laga bixin intaasi wixii dhaca siyaaduu yeelan karaa salaaddii wax lagu kordhiyo nuqsaan buu yeelan karaa isweydaarin buu yeelan karaa la isweydaariyo shay farale iyo shay sunnaa waxa uu yeelan karaa sahwigu aan idhaahna ee dadkii inay mar qofku munfarid yahoo keligii uu tukanayo iyo inuu imaam ku xidhan yaho uu ma'muum yahay iyo inuu imaam yahay saddexdaa xaalana way noqon kartaa sahwiga marka uu qofka sahwigu ku dhaco ee uu khalkhaluu iskarto in wax ka sii yihiin waxaa mar iman kara istiwaau darafayn labada dhinac miyaad ka tagtay mise waad la timid baa mar sinmi kara oo danni baa iman kara marna waxaa laga yaabaa inuu u rajaxan yahay dhinac oo uu isqanciyo oo uu idhaahdo maye niyadiisu si ha yar ahaatee laakiinuu haaliban ku qanacsan yahay inuu maaragtay dhammaystiray oo kale ama waxa uu la yimi labadaadan xalkooda waa la sheegi doonaa xigmadda sahwi ugu dhacaya nebiga calayhi salaatu wasalaam isagaa ka jawaaba oo basharnimada ilaahayna wuxuu doonay subxaana basharkaa inaynu ku dayanno oo bashar baynu nahaye gefka isaga ku dhacay sida uu u saxay innaguna aynu u saxno horena waynu usoo tilmaanay labada sahwiga waxaa lagu xalinayaa inuu yahay in faradkii lala yimaado hadduu shaygaad ka tagtay faradye iyo in laba sujuudood lala yimaado haddii waxaad ka tagtay uu sunnayo aanu farad ahaynna labada sujuudood unbaa lala imanaya labada sujuudood meesha lagula imanayana salaamta way ka horeyn marna way ka dambeyn oo salaadu haddii siyaada ay kugu timi labada sujuudood waxa fiican inay ka dambeeyaan bay leeyihin culimada qayb ka midihi sahwiga ina inay ka dambeeyaan salaamta haddii salaaddii ziyaada ku timi hadday nuqsaani ku timina inay salaamta ka horeeyaan axaadiidta qaarkood waxaynu ku arki doonaa in laba salaamoodba jiraan oo sujuudu sahwiga salaamina ka horeyso labada sujuudu sahwi salaamina ka dambayso axaadiidta waxay nooga muuqanaya labada sujuudood inay la mid yihiin uun sujuudihii salaadee kale ka dheerayn ka gaabnayn afartii allahu akbaroodna ay iska leeyihiin oo laakiin aanay mid keliya ahayn marka waxyaabahaas oo dhan bal wixii mashruuca ayaynu ku arkaynaa axaadiidta can abi hurayrata qaala sallaa bina rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baana tukiyey buu ihi abi hurayre ixdaa salaatay alcashiy labadii salaadoode gelinka dambe mid ka mid ah adduhra aw alcasr duhur buuna tukiyey ama casarka oo dee duhurka laftiisi waa gelin dambe uun ila waxaa la tukadaa u wakhtigiisuba galaa qoraxdu haba yaraatee wakhtigay bartanka ka baydho qaala wuxuu uhi fasallaa binaa rakcatayn laba ragcadood buu nebiguna tukiyey uma sallama uu iska salaamo naqsaday isagoo moodaya inuu dhammaystiray uma qaama wuxuu u kacay ilaa khashabatin qori fii muqadami lmasjid masjidka qibladiisa jiifa dogob weyn oo jiifa qiblada masaajidka ayuu xaggiisa u kacay fa wadaca yadayhi calayha labadiisa gacmood wuxuu saaray khashabadii ama qorigii calayhimaa buu yihi taasi waa laxni calayha baa saxa labadaba way qorayaan laakiin tan matniga inoogu qoran calayha khashabada dusheediinbuu labadii gacmood saa u saaray ixdaahumaa cala alukhraa labada gacmood midiba ta kaley saaranta intuu sidaa u saaray buu malaa dee dhabankana saa u saaray gacmihiina saa suxulka ugu qabtay qorigii ixdaahumaa cala alukhraa labada gacmood waysa saarayin qorigana way sii saarayin sawirunbuu bixinaya yucrafu fii wajhi اlqadb rasuulka wejigiisa cadha laga dareemaya wuxuu ka cadhooday allahu aclam magaalada dhibkoodiiba ma shaydaanka salaada waswaasiye uu kala garan waayeyba ma hadalka ninka la hadlayba wax kasta haatee wejigiisa cara laga garanaya uma kharaja waxaa iska baxay saracaanu naasi dadka kuwii qadinaa mar walba qola hore u soo fadhida meheradley ayaa janta fagax bay ka siiyeen wahum yaquuluuna waxay leeyihin qasuurat salaa iyagoo iska bushaaraysteenba geedkii salaaddii lasoo gaabiyey bay dhah warkuba intaasuu ku dhan yihin qasurat salaa mabay sii hubinba salaaddii waa gaabatay iyana soo yaraatay wa fi nnaasi abubakrin wa cumar dadka waxaa ku jira tukanaya abubakar iyo cumar labadiisii wasiir sodogyadiisii qaalig ahaa fahabaahu an yukalimaahu nebiga way ka haybadaysteen inay la hadlaan waxay ka xishoodeen inay la hadlaan waayo si buuxday u yaqaanaan rasuulka cadhadii markay ka arkeen way ka baqdeen fa qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi fa qaama rajulu nin baa istaagay kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu uu ku magaca nebigu uu ahaa yusamiihi mid ku magacaaba dalyadayn gacmo dheere laba gacmoole bimacnaa gacmo dheere ninuu nebigu naanays uga dhigay ayaa istaagay qofkana naanaysaan dhib lahayn loo bixin karaa laga qaadan fa qaala yaa rasuula allah annasiita miyaad ilowday am qasurat salaa mise salaaddii way gaabatay su-aashaasaan ku weydiiyey buu qaala markaa nebigu wuxuu uhi lam ansa walam taqsur isalaa manaan ilaawin lamana gaabin saasuu ku jawaabay waa saalibo juziyaa bay dhahay muujabo kulliyaa baa laga jawaabay cilmiga mandiqa markay ka hadlayaan hadday saalibo juziyaa tahay muujabo juziyaa baa laga jawaabaya kullu daalika lam yakun bacdu daalika qad kaan markuu yihi kullu daalika lam yakun saalibo wuxuu kaga jawaabay kulliyaa ma qaala markaa ninkii waxau ihi bal nasiita yaa rasuula allah waad ilowday wuu ku adkaystay waad ilowday buuhi marka imse hadal baa la isweydaarsaday ninkaa isagii markii hore su-aashaasu weydiiyey nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu ku celiyey ninkiiba haddana ku celiyey faaqbala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam cala alqowm arrinka saddexaada nebiga ka yimi waxa weye inu qoladii eegay fa qaala markaasaa wuxu ihi asadaqa dulyadayn gacmo dheere ma run buu sheegay taasina waxay tilmaamaysaa qofka hadalkiisa waa la qaadan karaa laakiin marxaladaha xasaasigaa tawkiid buu u baahan yahay iyo cibaadada marka loo dadaalayo ixtiyaad sidaa daraaddeed baa marka la soomayo bisha ramadaan hal qof baa lagu soomaya laakiin marka la afurayo laba qof baa loo baahan yahay marka horena cibaadadaa loo dadaalaya ila ninkaa qura arkay waaba laga yaaba araggiisu inuu sax yahay marka dambena cibaadadaa loo dadaalaya marka alixtiyaad lilcibaada in cibaadada mar walba loo dadaalo waa daruuri asadaqad lyadayn fa awma-uu markaa waxay ishaareen ay nacam madaxay ku ishaareen run buu sheegay marka iyagoo ka gaabsanaya inay hadlaan riwaayada dambena hadal bay sheegi doontaa laa ba'sa inay hadalkii qowl iyo ficilba haa bay yidhahdeen intay madaxa gundhiyeen farajaca rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa maqaamih nebigu halkii uu taagnaa iyo dadka ku tukinaya buu ku noqday fa salla arakcatayn albaaqiyatayn wuxuu tukaday labadii ragcadood hadhanaa uma sallama markaasuu salaamo naqsaday assalaamu calaykum uma kabara markaasuu allahu akbar wasajada midla sujuudi aw adwal wuxuu sujuuday sujuuddii salaadoo kale ama ka dheer uma rafaca wa kabara allahu akbar buuri waa soo toosidii sujuudda allahu akbarteedii uma kabara wasajada midla sujuudihi aw adwal uma rafaca wakabar waa sujuuddii labaadoo iyaduna allahu akbarna leh sii socda mid soo socdana leh riwaayadan intaasay ku joojisay kumay darin assalaamu calaykum ka dambaysa laakiin riwaayaadka dambe eeg qaala wuxu uhi faqiila limuxamed raawi lxadiid waxaa lagu yidhi sallama fi sahwi oo markuu sujuudu sahwiga la yimi kadib miyuu salaamo naqsaday faqaala wuxu uhi lam axfadhu can abi hurayra anigu abi hurayran ka warinayaa kamaan xafidin sidaa walaakin nubitu waxa la ii sheegay ana cimraana bna xusein asxaabiga cimraan ibni xusein qaala inuu yidhi uma sallama waanay jirtaa waynu arkay marka riwaayadaa soo socotay cimraan ibni xusein ayaa ay ku jirtaa can abi hurayrata bi hada alxadiidi qaala sallaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam lam yaqul muu odhanin binaa riwaayadaasi binaa kumay jirin walam yaqul faawma-uuna mu odhan qaala wuxuu uhi faqaala annaasu nacam riwaayadan kale waxay sheegaysaa inay dadku nacam afka ka yidhaahdeen marka waxaa la isugu geyn doonaa lagu jamcinayaa afkana way ka yidhaahdeen ficilkana way ka yidhaah qaala wuxuu idhi uma rafaca buu isagu sheego walam yaqul muu odhanin wakabara laakiin wakabarana waa suganta uma kabara wasajada midla sujuudihi aw adwal uma rafaca can abi hurayrata waa erayaday ku kala duwanaayeen riwaayooyinka ayuu kuusoo qabqabanaya ziyo- ziyaadooyinka can abi hurayrata qaala wuxu uhi sallaa bina rasuulu اllah bimacna xadiidi xamaad kulli qabla saabiq ee kan hore kasii horeeya ilaa aakhirihi ilaa aakhiri qowlihi ilaa halka u dambaysaad ka gaadhi nubiitu ana cimraana bna xusaynin qaal uma salama riwaayadaana way ku jirtaa xamaad uma salamadaas oo in assalaamu calaykum ay kasii dambaysay labada sujuudoode sahwiga way sheegtay riwaayada kalena qaala qultu waxaan ku yidhi buuhi fatashahud bal ka waran ataxiyaad kasii dambeeya miyuu jiraa labada sujuudoode sahwiga ilaan ataxiyaadsay assalaamu calaykumna yidhi labadii sujuudoodna la yimi assalaamu calaykum kasii dambaysay ataxiyaad labadoo kasii dambeeya miyuu jiraa qaala wuxuu uhi lam asmac fi tashahud maan maqal anugu ataxiyaad kasii dambeeya wa uxibu waxaan wa axabu ilaya waxaan jecelahay an yatashahada inuu iska atixiyaadsado walam yadkur ma sheegin isagu markaa dee waa anaa jecel dee jacayl waxba kun laguma qaatee mar haddaanay xadiidka ku sugmin atixiyaadkaasi ma jiro walam yadkur isagu riwaayadiisaa ma sheegin kaana yusamiihi dhalyadayn nebigaa ku magacaabi jiray muu sheegine wuxuu dee yidhi uun ninka magacaa leh walaa dakara isagu riwaayadiisa kuma sheegin fa awma-u walaa dakara alqadaba cadhadana ma sheegin intaasoo meelood bay ku kala duwan yihiin halkuu ka soo wada celin lahaa wuxuu door biday inta meeloode farqiga u ah riwaayooyinka inuu sheego riwaayo walibana haddii ay sanadkeedu saxiixyo ay sugantay waa lagu xisaabtamaya ziyaadadeeda waa la qaadanaya ziyaadatu hiqati maqbuula baa laya qofka hiqadaah haddii wax soo kordhiyo waa la aqbali can abi bakr bni sulaymaan ibni abi xasmata ahbarahu أن أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر حديث كاسومر كاوري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ظهر كي أيوتكدي فسلم في الركعتين لما ركعضات بكو سلام النقصدي مركو دميي فقيل له وحل يدي نقصت الصلاة صلاة دي واد يا ريس واد نقصامس واد قابس fasallaa rakcatayni laba ragcadood buu tukaday uma sajada sajdatayn laba sujuudood can abi hurayrata can inabiy bihadi lqisa uma sajada sajdatayni wa huwa jaalisun isaga oo fadhiya bacda tasliimi intii uu assalaamu calaykum yidhi kadib markaa horeynu usoo ishaarnay dee khilaafka tirmidi baa dib uga daalacan doonta khilaafka culimadaee ku jira ee qaarba wax ka sheegeen xagga salaamo naqsiga ka hor qolaa ku daysatay salaamo naqsiga kadib qolaa ku daysatay qolana muxadisiinta iyo rag la mid ahaa ziyaadiya nuqsaan bay u kala qaadeen axmed ibnu xambal oo kale isaguna waxa uu lahaa sida nebiga ay ugu soo aroortay sahwigii nebiga ka soo aroorayba sidiisa hala daayay meeshii uu sujuudda dhigay hala dhigo ku salaanta ka dambaysiiye ku ka horraysiiyey sahwigii aan nebiga ka imaninna muxuu xaggee uu lahaa axmed ha laga dhigo qabla asalaam sujuudda ha laga dhigo عن ابن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم في الركعتين فذكر نحو حديث ابن سيرين بوشاغ عن أبي هريرة وكوريني قال وحل ثم سلم ثم سجد سجدتي سهوي ما شاغين السقو لبدا سجود السهوي إن سلام كسي دنبيس عن عمران بن حسين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قوح السلام النقصدي آه في ثلاث ركعات من العصر salaadii casar intuu saddex tukaday ayuu salaamo naqsaday uma dakhala xujra xujrata mise xujra alxujara baksinaduu galay xujratun xujarun xaafadihiisuu galay inuu markaas macnaha qaarkoodna waxay ku macnaynaya araada an yadkul inuu xaafadaha galaabuu doono u dhaqaaqay faqaama ilayhi rajulun nin baa u kacay yuqaalu lahu la yidhaahdo alkirbaaqo magacaa la yidhaah kaana dawiilalyadayni labadiisa gacmoodna way dheeraayeen faqaala lahu nebigu ku yidhi ninkii aqasurat isalaatu yaa rasuula allah salaadii miyay gaabatay rasuulka ilaahayow fakharaja nebigu wuu baxay muqdaban iyadoo la cadhogeliyey yajuru ridaa'ahu go-iisa uu jiidayo ayuu soo noqday fa qaala wuxuu uhi asadaqa ma run buu sheegay ninkan le salaaddii baa dhimantay qaaluu waxay idhaha nacam run buu sheegoo way dhimantay fa sallaa wuxuu nebigu tukaday tilka arakca ragcaddaa dhinayd uma sallama markaasuu salaamo naqsaday eeg faralkii buu leeyihi uma sajada sajdatayha labadii sujuudoodee sahwiga ayuu la yimi uma sallama markaasuu salaamo naqsina ka dambeeyey ka dambaysiiyey markaa dee xadiidku waxyaabo badan buu tusinayaa oo dee masaa'ilkii fiqigaa ka mid ah oo ay ka mid tahay sahwigu inuu ku dhici karo ambiyada maadaama ay bashar yihiin sida rasuulkuba uu xusaya sala allahu calayhi wasalam wixii aan waxyiga xafididiisa la xidhiidhin waxyiga ma ilaawayo nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu siiba ku soo degayo oo ilaahay baa ballan qaaday laakiin intii ummaddu ka qabatay cibaadaadka waxbuu ka ilaawi karaa aayadahana waxbuu ka ilaawi karaa waa ka odhanaya maay xusuustaan waxa kale oo halkan ka muuqanaya sahwiga marka uu sidan oo kale yahay in laga dambaysiinayo sujuuddii ama laba salaamoodba uu yeelanayo waxaynu arkaynaa haddii salaada qofku waxa uu ka tegay uu yahay shay farad ah sida arkaantii oo kale maalan inaanay ku fillayn labada sujuudood laakiin shaygii aad ka tagtay aada la imanayso faatixadii ataxiyaadkii ragcaddii wixii kaa maqan de waana la waa inaad la timaado kadibna haddii meel hore aad ku soo dhaaftayna waa in ragcad aad la timaado oo talfiiq wax la ydhaha baa imanaya oo ragcadaha iyo way isbuuxinayaan ragcadda hore hadday dhinayd ta labaad ba halkeedii gelaysa ta saddexaad marka u dambaysuumuu mid la imanaya qofku maala ragcaddii hore hadduu faatixo ka tegey kuwa ka dambeeya halkeedii gelaya marka u dambaysu waa inuu ragcad la yimaadaa marka ma kabaysa sujuudu saawigu mana buuxinayso kaalinta faradka laakiin sunihii aad sida ataxiyaadkii oo kale halkiisi way geli kartaa waxa aynu ka faa'iidaysanaynaa xadiidka markaad u fiirsato riwaayooyinka qaarkood waxa ay tilmaamayaan in salaadu ay ahayd salaad faral ahoo laba laga tegey waa riwaayooyinkan dulyadaynu warinayo qaarkoodna waxay xusayaan sida tan aynu dul taagannahay salaad afar ahayd oo saddex uu la yimo miduu ka tegey qaar waxay xusayaan ninka nebiga baraarujiyey inuu ahaa dulyadayn waa riwaayadiisa qaarna waxay tilmaamayaan inuu ahaa khirbaaq qaarna waxay tilmaamayaan dushimaalayn saddexda way soo arooreen ugu horrayntii waxay isla waafaqseen muxadisiintu ama ay u badan yihiin riwaayada sheegaysa dushimaalayn laba bidix leh inay iyadu tahay qalad ka yimi moxamed ibnu shihaab azuhri oo dulyadayn iyo dushimaalayn ayuu u qaatay inay isku mid yihiin ayuu mooday iskuna mid ma aha ee dushimaalayn ibnu camrin ninka la yidhaahdo waxa uu ahaa nin dagaalkii beder ka qayb galay kadibna ku shahiiday ayuu ahaa ninkan la yidhaahdo dulyadaynna wuxuu ahaa wakti wakhtiyadii dambe ayuu soo islaamay kadibna nebiga uu ka dambeeyey calayhi salaatu wasalaam taasi waa halkaa oo dishimaalayn halkaasu isagu ku hadhay xadiidkan warintiisana in lagu soo daro waa wahmi ka yimi imaamkaa weyne moxamed ibnu shihaab azuhr laakiin khirbaaq iyo dulyadayn ayaa haddana muxadisiintu leyn ma isku mid ba ah mise waa kala laba ilaan labadiiba waa inagaan arkayne marna khirbaaq baa la sheegay sida halkan oo kale riwaayooyinka horena dulyadayn baynu soo marayn qayb ka mida waxay ku tegayaan inay kala duwan yihiin ay kala laba yihiin oo khirbaaq ninka la yidhaahdo waa ninka baraarujiyey markuu nebigu hal ragcad ka tegay sida riwaayadaynu arkayno ninka dulyadayn la yidhaahdaana nebiga wuxuu baraarujiyey markii uu ka tegey laba ragcadood qolaas sidaa ku tagtay idan markaa isku sifaynta halkan la isku sifeeyey faqaama ilayhi rajulu yuqaalu lahu alkhirbaaq kaana tawiila alyadayn iyadana markaa dawiilaliyodayn in la yidhaahdaa wahmi bay noqonaysa khirbaaqana waa ninka markuu nebigu ragcad ka tegey baraarujiyey dulyataynna markuu laba ka teguu baraarujiyey waxayse qowlkaa waxa ka sii badan oo ay u bateen muxadisiintu inuu khirbaaq iyo dulyadayn isku mid yihiin oo ninka naanaystiisana la yidhaha dulyadayn magaciisana la yidhaha khirbaaq in la yidhaahdo oo isku mid yihiin ilaa qaamuuska laftiisu marka uu magacan sheegaya dulyadayn ismuhu kharbaaq khirbaaq ayuu odhanaya waxa markaa isweydiiyeen waayo hadduu ninkan isku mid yahay labadan dhacdo ila waa kala kaanoo isma qabanayaan labuu ka tegiyo midbuu ka tegay isma qabanayaan maxaa loogu jahaynaya ibnu xajar oo kale markuu la rafto muddo wadwadaan wadwadaan waxay leeyihin ka soo qaadun qisadu inay laba tahay oo la yidhaahdo uu qaybsanaha baraarujintumuu noqonaya ninkani wuxuu markaa noqday maxaa ku saliday u nebiga markuu laba ka tegeyna isagaa baraarujiyey markuu mid ka tegeyna isagiibaa daba socda marka waxaynu odhan karnaa ui waxay noo diidayaana ma jiro inaynu yidhaahno khirbaaq baa markii uu mid ka tegey casarkiina baraarujiyey markaa hore salaadu ama duhur ha haata ama casar ha ahaatee ixdaa salaatay ilcashii baa lagu tilmaamay uu laba ka tegeyna isagunbaa baraarujiyey wax taa diidaya labada jeerba inuu baraarujiye ma jiro laakiin waxay u bateen khirbaaq iyo dulyadayn inay isku mid yihiin dushimaalayna gaarya ishkaalkaa waxaynu si yar dul taagaynaa si markaad shuraaxda akhriyayso ama sunanka ama masaaniidda wuu kugu soo baxayaa aqwaasha noocaasa isdhex socota waana dee mid aanu dhaqaajin karaynin qofku haddaanu maaragtay tanna mid buu baraarujiyey halkana labuu baraarujiyey maxaa laga yeelaya jawaabtu inahaasi kusoo ururto baabun idaa sallaa khamsan wuxuu u baabiye qofkii markuu shan tukado salaada ziyaada nuqsaan baynu kolkii hore soo arkaynay iminkana siyaadaa timi maxaa la yeelaya siyaadadaasi laakiin dee haddii ogaanay u dhacdo waa kaa buraysaa salaadii xataa adiga oo imaam ku xidhan haddaad imaam tahay iyo haddaad ma'muum tahay iyo haddii aad tahay mid keli tukanaya haddaad mar walba u badheedho siyaadada si toosa way buraysaa salaadii waayo cibaadadu waxa aqbalkeedu uu ku salaysan yahay alikhlaas walitibaac inaad daacadna tahay oonad munaafiq ahayn nebigana kaga dayata calayhi salaatu wasalaam marka arrintii itibaaca iyo salluu kamaa ra'aytumuunii usalli baa la waayey siduu ilaahay ku jirayay si aan ahayn baad u tukatay waxaase isweyd waxaase taa ka duwan saddex arrimood haddii uu qofku u siyaadiyo isaga oo moodaya in salaadii aanay u dhammaystirmin waa ka sahwiga la idhaahdo ama isaga oo moodaya tashriiceedii iyo sharci dejinteedii in wax laga bedelay waaba sida asxaabta ku dhacdee oo dee halkaa innagiiyo asxaabtu iskaga mid ma yihin oo maalan marka innaga qofku mid shanaad u kaco dee odhan maysid lacalla qasiidad waa laga yaabaa salaaddii in la siyaadiyey meesha kuuma taallo oo imaamku dee waxma kordhiyo awood uma laha inuu kordhiyo laakiin nebigu dee awood buu lahaa inuu kordhiyo oo ilaahay baa u xilsaaray sharci dejinta marka isqancintii asxaabtu ay lahayn inagu xaq uma lihin asxaabtu waxay u raaceen rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee shan uga dhigeen iyagoo ku kalsoon inay shan tahay dee in shan laga dhigay haystee sharcigaana soconayo dee waana la yarayn karayay salaada waa kuwa nimankii dareeray ba yidhi maasha allah labay kusoo ururtay laakiin inagu odhan mayno labaa laga dhigay iyo shan baa laga dhigay idan markaa adoo ku qanacsan inuu tii shanaad u kacay haddaad raacdo way kaa buraysa salaadu marka xalkaagu waxa weeye inaad baraarujiso hadduu baraarugu waayana iska fadhi atixiyaadka iska akhriso markuu soo dhammaysto taas la salaamo naqso ama gaar u salaamo naqso labadaasaa lagu ogoliyay marka far sidaasaa loo kala qaadayaa midhka saddexaada jiraa waxa weeye ee qofka loo cudurdaari kara sida sahwigaoo kale marka jahliga qofkii waa qof jaahilah oo waxaan kala garanaynin taana waa lagu cudurdaari karaa jahliga iyo nisyaanka way israacaan xagga cudurdaarka laakiin taa camdigu ma jirto idan markaa ziyaadadii iyo nuqsaantii farqigaasaa jira dee qof nuqsaantii iyo ziyaadadii midna ka aqbali maysid imaamku inuu kusii socday hadduu saxmana waa fiican tahay hadduu saxmi waana ka gooso can cabdilaahi qaala sallaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama duhra khamsa duhurkiibuu shan ka dhigay faqiila lahu waxaa la yidhi aziida fi salaa salaaddii miyaa la siyaadiyey baa lagu yihi markuu salaam naqsaday qaala wuxu uhi wamaa daaka oo kaasi muxuu yahay maxaa dhacay weeye qaala raadigu wuxuu ihi waxay sallayta khamsan shan baad tukatay buu yidhi ninkii la hadlayay fasajada sajdatayni bacda maa sallama laba sujuudood buu la yimi intuu salaamo naqsaday kadib rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaa kolkii siyaada timina labada sujuudood salaamtii way ka dambeeyaan can cabdillaahi wa ibni mascuud qaala wuxu uhi sallaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waa tukaday qaala ibraahim isagu waxau ihi riwaayadiisa falaa adrii zaada am naqaso ma garanayo inay siyaado ahayd iyo inay naqsaa- nuqsaanahayd falamaa sallama qiila lahu markii uu nebigu salaadii ka baxay baa lagu yihi yaa rasuula allah axadata fi salaati shay-un oo salaadii ma waxbaa soo kordhay waxay tani daliil u tahay inay garu lahaayeen asxaabtu isqancinta ay ku raaceen nebiga isagoo shan tukanaya oo waxay lahaayeen qad xada fi salaa fi salaati shay-un salaaddii waxbaa soo kordhay bay islaahayeen qaala wuxuu uhi wamaa daaka qaaluu waxay dhahen sallayta kada wa kada oo dee ziyaado iyo nuqsaan ninkani ma sheegi karo ibraahim riwaayadiisa marka saa iyo saasaad u tukatay baa layidhi fahanaa rijlahu cagtiisuunbuu laabay wastaqbala alqiblata qibladiina wuu jeedsaday fasajada bihim sajdatayn laba sujuudood buu tukiyey ayuu markaa la sujuuday uma sallama wuu salaamo naqsaday fanfa- falama nfatala markii uu ka baxay salaadii insarafa min asalaa markuu ka baxay aqbala calayna biwajhi wejigiisuna soo qaabiliyo wuxuu doonaya inu wacyigeliyo fa qaala nebi maxamed wuxuu ku uhi asxaabta isagoo la hadlaya innahu arrinku waxa weeye low xadata fi salaati shay-un haddii salaada dhexdeeda wax soo kordhi lahaayeen amba'tukum bihi waan idin ogeysiin lahaa oo intaanu salaada gelin ka hor ayuu dee u sheegi lahaa walaakin inamaa ana basharun anigu dee bani aadan baanay dadyow ansaa kamaa tansawn waxaan wuxuu ilaawaa sidaa idinkuba u ilaawaysaa faidaa nasiitu fadakiruunii marka aan ilaawo i xusuusiya habka la ysu xusuusinayana muxuu ahaa subxaana allah lilrijaal wاtasfiiq lلnisa wa qaala waxau ihi idaa shaka axadukum fii salaatih midkiin markuu salaadiisa isagoo ku jiro shakiyo falyataxaraha ku dadaalo asawaaba sida saxda ah haddii dhinac u rajaxan yahay falyutima calayhi sawaabka ha ku dhammaystiro uma liyusalim ha salaamo naqsado uma liyasjud sajdatayni laba sujuudoodoo salaamo naqsiga ka dambeeya ha la yimaado marka xadiidkani wuxuu inoo muujiyey qofka kol haddii la baraarujiyo in wax ka dhiman yihiin salaadii ama ziyaada jirto inaanu hadalka sii badinine uu dhammaystiro un salaadii haddii aana ziyaada jirtana labada sujuudood unbuu la imanayaa intuu qiblada qaabilo ayuu labadii sujuudood raacinaya markaa salaadii miyuu ku noqday mise kuma noqonin qolyaha odhanaya sujuudu sahwiguu ka dambaynayaa salaamtii kuma noqonin bay leeyihin qolyaha odhanaya sujuudu sahwiguu ka horeynayaana dee salaadiibuu dib ugu noqday oo haddii weysadu ka jabto isagoo sujuudu sahwigii wada macnaheedu dee salaadiibuu ku noqdee waa inuu salaadii ka jabtay wey intaanu salaamo naqsanin laakiin hadduu salaamo naqsado sujuudu sahwiguna ka dambeeyo salaadii wuu ka baxay wey labadan sujuudood waxaa loola imanayaa jabran limaa faata wa irqaaman lishayaan haddii siyaada ay kugu jirto shaydaankii islahaa waad ka guulaysatay ee kugu riyaaqayay ayaad ka cadhaysiinaysa haddii nuqsaani jirtana way kuu kabaysa xigmadaheeday ka mid tahay in qiblada la qaabilaa inay laga maarmaan tahayna waynu arkaynaa oo jamaca isagoo ka soo horjeeda ma sujuudi karayo waxaa xadiidka aynu ka faa'idaysanaynaa daruuri inay tay dadka in la wacyigeliyo oo faradkana loo saxo dadkuna sugaan kana bogtaan waxaa daruuri aynu ka arkaynaa nebigii baa la xusuusiya calayhi salaatu wasalaam markaa imaamka in la xusuusiyo wixii gefu ku dhaco waxaynu ka arkaynaa halkan markaa sahwiha kugu dhacee dhinac kuu rajaxan yahay kalsooni badanaad ka qabto dhinacaas inuu sawaab yahay inaad sawaabka ku daysato ma afar baa mise waa saddex baad ku shakisan tahay waxa kuu rajaxan oo boqolkiiba siddeetan kuu badan inay afar tahay afartaadaasu iska tuka labada sujuudood la kaalay marka xadiidkana caddeeyey haddii laakiin dhinacna aanu ku rajaxnayn yaqiintaad raacaysa yaqiinta oo hore aynu usoo marnay oo afar iyo saddex markaad ku shakido waa kii nebigu lahaa saddex ha qaato marka labada xadiidba way soo arooreen aqalka ha qaata inta yar iyo sawaabka ha ku dadaalo marka waxaa la kala qaadayaa dareenka qofka marna dhinac baa u rajaxan marna dhanna uma rajaxna markaasoo kale labadaa xaaladood bay kala noqonaysa oo saasaa markaa uu ku sixi karaa masaladii waxyaabahaas oo dhan waxa ay ka mid yihiin mustafaadaadka xadiidka aynu ka faa'iidaysanayno can cabdillaahi bi haada qaala cabdillaahi bnu mascuud riwaayadan uu warinaya waxaa ku jiray faidaa nasiya axadukum midkiin hadduu ilaawo falyasjud sajdatayni laba sujuudood ha yimaado hala yimaado uma taxawala nebigu markaasuu dabeetana dhinacaa isu rogayo fasajada sajdatayni laba sujuudood buu la yimi intaasaa ku siyaadahay dabcan dee iniba meesheeday gelaysa midina xagga dambey gelaysaa midina xagga horey gelaysa uma taxawala dee waxay ku jirtaa markii lagu yidhi sidanaad iyo caynkan dee waxbaad ka tagtay ayaa uu isgadiyey markaasuu laba sujuudood la yimi tan dambe ee fa-idaa nasiya axadukumna dee xagga dambe wacyigelinta ayaa ay gelaysaa markaa cumuuman baabkani kolley waa baab iska adagoo isku noqnoodee qofku wuxuu u baahan yahay siduu dadka u tukin karo salaaduna ugu saxmi karto inuu aada uga fiirsado oo tafriicaadka iyo nidaamka ay leedahay sujuudu sahwi iyo baabu sahwiba inuu aada u barto allahu aclam